bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo sida maqalkiyooga idiin soo gaarayo halkan waa radio geesna ee mawjadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m mega artist waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale ee soo saaraha ila socodsiinta toddobaadkani barnaamijku waa anigo cabdifta axmed ahe dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo durgala socodka ee la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani saaxiibyaal waxaynu diradda ku saari doonaa isbeddelka horumarineed ee magaalada tani johar laga dareemayo iyo kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada tani johar ay ka geysanayaan horumarka magaaladan waxaynu xusi doonaa isbeddelka dhanka shaqo abuurka ah ee dhalinyaradu ay sameynayaan gabaarida loogu magacdaray dhaweeyaha amaba tagaasida bulshada ee magaaladan kusoo badanayo isbeddelkaasi waxyaabaha sababta u noqday inta dhalinyaro ee shaqo abuur ay u noqotay in la helo gabaarida dhaweeyaha ah shaqooyinka gabaaridaasi magaalada ay ka qabtaan iyo bulshada ku nool magaalada tani johar aragtiyaha kala duwan ee ay ka leeyihiin in isbeddelka dhankaasi ah ee gabaarida magaaladani ay sameyso ee islamarkaasina shaqo abuur ay u noqoto dhalinyarada soomaaliyeed si gaara kuwa ku nool magaalada tani johar cidda keentay gabaaridan qaabka magaalada ay ka howlgalaan iyo sidoo kale sida ay dadweynuhu u arkaan in gabaarida dhaweeyaha ah ay magaalada kusoo bataan iyada oo ay jiraan mootobajaaj iyo gabaari kale oo sida gaarka ah loo kiraysto isbedel caynkee ah ayay bulshada u dareemi doonaan maxayse ka kaabi doontaa dhanka dhaqdhaqaaqa iyo horumarka magaaladan iyo weliba mashquulka magaalada ka jira ee dhanka wadooyinka ah qodobadaasi ayaan barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani saaxiibyaal ku jejeexi doonaa marti ka mid ah kuwa wadayaasha gabaaridaas dhaweeyaha ah shirkadda magaalada keentay gabaarida dhaweeyaha ah iyo isticmaalayaasha oo bulshada ah ayaad ku maqli doontaan cododkooda oo kala jaad ah isla markaasna ay diyaradda ku saarayaan aragtida ku aadan gabaarida dhaweeyaha ah ee saaxib yaal kusoo durga barnaamijka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
qadarkaasi adeega bulshada aynu halkaasi kaga dhimaadno sida hor u dhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen barnaamijka toddobaadkani waxaynu kaga hadli doonaa muxuu yahay dhaweeye amaba tagaasida bulshada siday johar uga howlgalaan sideese ay la qabsan doonaan magaalo waxa ugu badan ee laga isticmaalo ee ay bulshada isticmaalaan ay tahay waxaa loo yaqaana bajaajka ama dhudhugleyda kama jirta magaaladan gabaarida kale ee bielada ah ee dadku ay isticmaalaan kuwaasi oo ay basaskuba ay ka mid yihiin ee shirkaduhu ay leeyihiin sida magaalooyinka qaar ee caasimaduba ay ka mid tahay haddaba johar waxaa kusoo kordhay hadda kuna soo badanaya gabaarida loo yaqaano dhaweeyaha amaba tagaasida bulshada kuwaasoo ay dadweynuhu ay kiraysanayaan islamarkaasina meel walba ee magaalada ay ka rabaan geynaya haddaba shaqooyinka gabaaridani ay qabtaan waxyaabaha johar ay kusoo kordhiyeen iyo kaalinta ay kaga jiraan in magaalada la keeno iyo cidda keentay ay tahay sheekha xaaji farey waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladan waayajooga usoo ahaa muddana ku nool ah waxa uu qayb ka ah isbedelo kala duwan oo dhanka gabaarida ah ee magaaladan ay samaysay markanna waxa uu magaalada kusoo kordhiyey ilaa iyo lix gaari in ka badan kuwa oo johar ka howlgalaya islamarkaana nidaamka tagaasida ama dhaweeyaha ahaan u howlgali doona waxaynu weydiinay waxa ku dhaliyey milkiil ahaan inuu gabaaridaasi kharash gareeyo magaaladan ay ka howlgalaan iyo waxyaabaha sababta u noqday in gabaaridan ay helaan baahiyaadka ay daboolayaan shaqo abuurka ay u noqotay dhalinyarada gabaaridaasi haatan kaxeeya ee magaaladani ka howlgala ayaynu weydiin doonaa bismillaah shaqadan aqaan waa nin isboortina waa ahaa nin gaari oo oo baawureyna waa ahaa labadaas shaqaan ka qabtaa beledkan magacaygu saddexan waa sheekh xaaji fari aad u mahadsantahay shiikha intaan ka warhayna magaalada intaad joogtay waxaad ka mid tahay dadka waayo joog u soo ahaa in badanna jawhar soo joogay wax badanna ka og isbedelka gawaarida magaalada ka shaqeeyo marar badan eh, gawaarida magaaladan haddiin dhihi lahayn barkooda keenay oo magaaladaba keenay maxaa kugu dhaliyey gawaaridan dhaweeyaha ah inaad magaaladan keentaan bismillaah waxaa igu dhaliyaneyow duruufo jira awgeed nin magaalo ku dhashan ahay meelihii magaalada loo badanya oo fadhi kudirarka markaan fadhiyo waxaan arkaa gaari nooho anoo wato amba nin saaxiibkay gaari nooho wato nin kaloo ahlubelede oo naagtiisa ay dhashay oo dhahay niyow bal walaalow halay soo qaado shidaalaan iska bixinaa xataa oo oo laleeyahay niyow baabuurtan niyow eh, ma lagu qaadi kara iyo qaabkaasaan u fikiray marka waxaan isdhahay niyow gobolkan waxaa ka dhiman shaqada ebel hore u hay jirteen oo ah in ay helaan tagsi loogu shaqeeyo qaabkaas ay ugu dhaliyay marka inaan u keeno gaaridaanu si oo qofkii qalan loogu qaado naagtii dhasho loogu qaado qofkii xanuunsan loogu qaado labadii saaxiibo ahoo isqaboo kaloo dan leh in lagu qaado oo ummadda qaabkaas loogu adeego taasaa igu dhalisay inay bulshada u baahan tahay gaadiidkaasoo gaadiid la-aan gobolka jiri waayahay markaan fiirino bajaajka lacagaha lagu isticmaalo ama lagu kiraysto iyo gaarigan maxaa farqi u dhexeeya wax farqiga u dhexeeya male oo dadku waxay isleeyihiin gaarigan qurxan lacagtaas ma ma la sii karo waa adiga bajaadka camal leh waaye lacagtaa bajaad siinaysid un leela siinaa asigana wax kaloo siyaada ee male lacagtii bajaad ay qaadan laheed oo qaadanaa insha allah Waaya, gawaaridan meeqay gaarayaan oo magaalada ka howlgala wallaahi wax ilaa ay hadda lix gaariya ii taallo oo magaalada ka shaqeydo alxamdulilah ummaddana adeeg fiican ay u qabtaan oo dad hadda qalan oo la qaado oo lasoo dhayo iyo lasoo celiyo iyo dad oo naago umulo iyo qof xanuunsan oo oo qaabkaas iyo dadkii caruurtii oo sibirkii iyo cidda ay u rabeen iyo maadaama uu u saaran yahay cidda dhan kiraysanayeen oo gaari ammaana uu u saaran yahay oo albaabada u xiran yihiin caruurtii ay dhacaynin howlahaasaan u qabanaa alxamdulilah anakana waa anakana waa ka ceeshnaa ummadana waa kolleyt waa u dan marka magaalada dhexdeeda laga baxo deegaano noo dhow dhow ama waa een, jowhar ku dhow aad tagtaa ma jiraan haa haa waa tagnaa sidii qof xanuunsan oo kale marka noona sheego iyo gabar dhiigbixiis iyo rakayle iyo daymasame iyo libiga iyo xanshuuley iyo liinta iyo meelahaas iyo waa tagnaa wixii oo oo macluumaada noona soo wadaago shaqada noona sheego waa doonnaa waa keennaa imcaan keennaa shaqo kastaba oo la sameeyo dhalinyaraha ka faa'iidaysto een, sidan dareemayna lixda gawaari aa sheegtay dhalinyaraha darwolo ka ah mis leedahay marka gaarigan ma uusan caawinin een, dadka magaalada keliya ee wuxuu shaqo abuur noqday dhalinyarada magaalada dhallinyarada magaaladana shaqo abuuro u noqday ummaddiina waa waa caawiyey oo dad oo badan oo hadda jajaban oo jiifoo garabka jaban oo lugka jaban oo sida inankaba ogtihiin ee mooto la dhacday iyo iska jira iyo habra waayeeleh alxamdulilaah ilmihiina waa waa ku shaqeeyaan ee dadkiina waa ugu adeegnaa alxamdulilah labada shaqo waa isku wadnaa si baahidan aad abuurteen ee aad dhahdeen baahidan dabooleyna oo ah magaalada ka jirto ay u balaarato gaadiidleyda magaalada joogta ee awoodi kara iyaguna in sidaan oo kale hal abuurkan ay dhaqaajiyaan maxaad ugu baaqi leedahay wallaahi insha allah niyow dadkaanu gobolkan waa gobolkooda ee waxaan jeclaan lahay in oo oo gabaariyo fiican oo nuucaana la keeno si ummadda adeeg fiican ay ugu helaan oo hadda qof oo dhiig baxay oo kale hadda daymasam iyo carcadka maandheer iyo meelahaas iyo libiga ima looga dooni karo mooto bajaad oo iidayaaba sii luxayso marka waxaan dhihi lahaa dadka hala yimaadiino gaari oo nuucan oo nadiife si oo bulshada magaalada ay u noqoto magaalo qurxan ee aga dambeynin gobollada kale waa waxaan ugu baaqaynaa qofka markuu yimaado uu yidhaahdo meeshaasaan rabaa oo la yidhaahdo lacagtaas iska bixi jaa asaa yaabi doono asaaba asaaba fahmaayo balse soo raadiya Aa, bal ha soo raadiyaanoo dadka ha yiraadiin oo gaarigaasu micnaha eh, nambarkiisa noona siiyo gaarida qaar si loo raadinin xataa nambarka waa ku qoran yahay ood ka wici laheyd gaariguubuu ku qoran yahayba si aad markaa u baahato ood nambarkaas oo u xafido oo u soo wacato oo kugu yimaado meesha aad adiga dalbato wuxuu ahaa sheekh xaaji fari mid ka mid ah dhallinyarada magaalada tani jowhar ku nool islamarkaasina waaye jooga soo ahaa isbeddelka magaalada ay soo sameynaysayna in badan ka warahaya amaba oga cabdalla xuseen cabdalla waxa uu ka mid yahay dhallinyarada shaqo abuurka oo u noqday gawaarida dhaweeyaha ah amaba tagsiyada bulshada kuwaasi oo ka howlgalay magaalada wuxuu inooga sheekeynayaa sida shaqada magaalada ay tahay iyo dadweynuhu sida ay ula qabsadeen isticmaalka gawaaridan cabdalla xuseen cabdalla cabdalla waxaa ka mid tahay dhalinyarada shaqo abuurka uu noqday gawaaridan dhaweeyaha ah oo magaalada la keenay bal ka waran dadweynaha sidee u arkaan gawaaridan walaahi koley dadweynaha maanta waa ku qanacsan yihiin maadaama dhaweeya aan keennay koley waxawaa bajaajna hadda waa ka nastaan miinimidooda haystaan aninkana miinimideena haystaan alxamdulilah walaahi koley shaqada marna waxawaaye zaxmi waaye mar zaa'id waaye marna waxawaa sida hore marmar way ka liidataa halaas maxay ku xiran tahay suuqalay ku xiran tahay walaahi qof walba si oo niidiisa ku jirta horta asaa jecel nin walbarta arsaaqadiisan ilaa haayo kulli hadda dadweynaha hadda maanta kii shalay ogen iyo kii shay shalay ogaayba maanta kulli kulli quwada quwada qanacsan yihiin hadda maanta walaahi maadaay ha noqoto qalimow ha noqoto ilaa kumadana balcad ha noqoto ilaa barigaan ha noqodaano meeloon la tegayna ma laha walaahi xaafadaha oo kale markii hadda horsad aan ka qaadayno qofka antuwaag aan geynayno kale hal doolar aan ka qaadnaay markii aad suuqa xoolaha oo kale eerbaan hal iyo bar ama laba doolar wixii qof kasiiba wax loogu helo waa walaahi kole dhalinyarada baagamuundada ahaan hadii ladhaho birtana u qoran waayo maadaama maanta oo isla suuq galaan wax ay waynayin ma laha
markan waxaan codod gaagaaban ka helnay qayb ka mid ah bulshada iyaga oo isticmaalaya gawaaridan dhaweeyaha ah sidoo kale qaarkood oo horey u isticmaalayna waxaynu weydiinay aragtidooda ku aadan in la helo gawaaridan ama waatagaasida dhalinyarada ii hadlay oo dumar iyo ragba isu jira ayaa qaybtood sheegay in ay muhiim tahay in gawaaridan iyo dhalinyarada keysatay magaaladan la dhiirigeliyo taa oo ay sheegeen inay kaabi doonto shaqayarida magaalada ka jirta islamarkaana la heli doono ilo kale oo dhaqaaleed dhalinyaradana shaqo abuur u noqon karta kuna mashquuli doonaan gaariga dhaweeyaha ee magaalada lagu soo kordhiyey joharka shaqeeya hormuuracad haa waan raacay maasha allah maaragtay aada iyo aad waan raacay oo waan u bagnayo adigoo nadiif markii aan sawirada iyo loo socdo beeraha iyo doogaga iyo markaan dalxiiska u aadno markii aan raacnoo kale si wanaagsan anagoo nadiifoo na geynayaa magaalada jowhar way noo hormartay alxamdulilah shukri marka aada iyo aad inay noo soo siyaadiyaan aanu ku jeclaanay bajaajka oo kale muxuu kaga duwan yahay qiimihiisa iyo lacagaha lagu raaco wallaahi bajaajka ayadana waa iska fiicantao dad badan baa nolol maalmeedkooda ka raadsadaan ayadana waa iska wanaagsan tahay labadaba sidii muqdisho kale inaan isku haysanaan rabnaa haddii aan nahay caasimada hirshabeelle marka dhaweeyaha iyo waa isku rabnaa iyo mootadaba mootadaba ayada way fiicanta lacagaha waa iska laba doolar hal doolar bar si aa meeshii aa rabtid oo kaleete siday u kala dhowdahay oo kaleete sidaasay noogu qaybayaan in faa-iido waxaa u roon horta dhaweeyaha u fiican oo sababtoo ee qofka iyadoo in maasha allaahoo tegaysaa mootadana ayadana mootaale iyadana waa dhiirigelinaya sababtoo eh in shilin soomaaliga xataa dadku way ku qaadaahoo aad iyo aadaan u dhiirigelinaya mootaaleydana ma reebana ayada ruuxeeda dhaweeyahana waa u baahannahay oo waa u baahannahay dadka markay naga soo umulaan oo kale iyo aan kusoo qaadanaa way noo kala kacsantahay magaaladayn way noo shidan tahay maasha allah waa noola soo siyaadiye noola soo siyaadiye waayahay ugu dambeyn ee dhalinyarada magaalada joogo ee gawaaridaas wadoo kale ma la dhihi karaa shaqo abuur ay u noqoto haa maasha allah in badan dad badanoo hadda wiilal badanoo shaqo aan haysanina niidhes u noqoto dhiirigelin ay u noqoto xataa shacabka joor waxaan ku dhiirigelinaya ayagoo meel dheer rabin ay raacayaan oo sababtoo wiilashaasay rabaan inay dhiirigeliyaan maasha allah marka hanoola soo siyaadiye ayagana waxaan ku bogaadinayaa inay shacabka si fiican ula macaamilaan insha allah haa gawaaradaas inay soo badato waa laga yaaba wadooyinkeena haddaba xoogaa meelo badanaa noo dhisan kasteena kasta kaleoo naga dhimanna inaan dhammaystirana waa rajaynaynaa oo kastaasaanba hadda aan ku dalxiisnaaba noo dhisan ugu dambeyn wasaaradda dhalinyarada iyo hay-adaha dhalinyarada caawiyo si loo helo gawaaridan oo badan oo shaqo abuur ah maxaa ugu baaqi in waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada shaqa abuur in loo sameeyo meel kasta ay noqotaba gawaari ha noqoto dhinac alaala dhinaci markaas laga caawi karo in laga caawiyo dhallinyaradeenana waxaa ugu baaqayaa aad iyo aaday u mahadsan yihiin ayagoo magaalada ka shaqaystaan haddana dalaga ay soo beeraan oo aad iyo aadaan u bogaadinaya marna gaarigay wadaan marna dalagooday soo beertaan waxaan ku dhiirigelinayaa inay in u dayma la-aanin dalaga beerashada beeraha inaysan u dala- u dayma la-aanin dhulka dhulkeena hooyo in uh, waa ku noolnahayo maaragta nimca ilaahina siiye waa haddii aanahay heer joohar dhallinyaradana waxaan ugu baaqayaa inay eh, sh- shaqo wadankeena way naga badan tahay inay tahriibta iyo inay iska daayaan wadankeena ee xooga wadankiisa nin walba wadankiisa inuu xooga saaro dalagyada inaan beerano inaan aan isjeclaano naceebka laga saaro in uh, oo maaragta dalagyada la beerto gacan qabasho badan maaragta la sameeyo oo in maaragtay ganacsiga haddii la sameeyo balka waran dhalinyarada ma laga yaabaa inay deegaanka sii joogaan oo tahriibta ay yaraato tahriibta inay yaraato waa laga yaabaa haddii maaragtay oo dalaga la beerto wax had- in gacantaada lagu ciil baxaa marka ilaahay nimcadiisana wuuna siiyey Eh, dalagana hala beerto shaqooyin kaleetana haddii maaragtay oo la abuuro karo fikradda nin walba fikradiis waa inuu la yimaado ahaa sida dhaweeyahan oo kale hadeertaan maasha allah heer dhaweeyana ayagana waxaa ugu baaqayaa inay maaragtay bulshada soo dhaweeyaan bulshadana waxaa ugu baaqayaa inay ay ku dhiirigeliyaan sababtoo ah maanta hal doolar haddii aa- aa haysid waxba kaama dhibaysa aa walaalkaa ku dhiirigelisid Haa, bus la-aan nadaafada maasha allah xataa carfiso adduun caraf raaco ku dhaa wadankeena maasha allah waaye jawahar dalxiis dalxiiskeeda xataa waxaan u malayn doonaa in maaragta oo xafiisyo loo sameyn doono in dadka dalxiiska usoo aadaya laga diiwaan geliyo
guud ahaan barnaamijka dhalinyarada saaxib yaal toddobaadkan xiise gaar ahan lahaa diiradana ku saarnay warbixintii gaarka ahayd ee aan kaga hadlaynay dhaweeyaha halkaa inoo joogo soosaaraha barnaamijka toddobaadkan iyo toddobaad walibaba waa anigoo cabdifataax axmed ah idaacadda waa isnaa siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m ega hartis intaynu ku kulmi doono barnaamijka dhalinyarada caynkani oo kale ah iyo weliba qodobo kale oo xiise leh toddobaadyada soo xiga isma dhaafna saaxib yaal salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu